alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعalى aalihi waصaxbih waslama tasliima kahiira waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa adaanka ama ta'diinka wacan cuhmaana bni abilcaasi radia allahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey waa cuhmaan ibni abilcaas ibni bishri athaqafi radia allahu canhu abu cabdlaah abuu cabdillaah annahu qaala inuu yidhi baa laga wariyey yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow ijcalni waxaad iga yeeshaa imaama qowmi qoomkay imaamkooda iga dhig shaksiga salaada ku tukinaya imaamka ugu noqonaayo iga yeel qaala wuxuu rasuulku yidhi anta adigu imaamuhum imaamkoodii baa tahay adigaa tukinaya waqtadi waxaanad ku dayataa biadcafihim ka ugu taagta daran oo ku daya waxaa laga wadaa ilaali xaaladiisa ka ugu taagta daran oo ku xisaabtan oo salaada u khafiifi watakhid waxaad samaysataa mu'adinan qof mu'adinahoo laa ya'khudu aan ku qaadanahayn calaa adaanihi adaankiisana ajara ajuuro akhrajahu lkhamsatu shanta ayaa soo saaray waxasanahu xasan buu ku xukumay atirmidiyu sheekha tirmidi la yidhaahdaa wa saxaxahu lxaakimu xaakimna wuu saxiixiyey xaakim wuxuu yihi hada xadiidu saxiixun calaa shardi muslim waana sidaa uu tilmaamay oo xadiidkani waxay ahlulcilmigu tilmaameen inuu yahay xadiid saxiixa oo alimaamu albaniyu iyo kayrkiiba way saxiixiyeen waxaana laga qaadanayaa qofku inuu odhan karo imaam ha layga dhiga dadka salaada tujiya waayahay iyo arrintaasi inaanay soo gelahayn madaxnimadii in la dalbo oo la daydayaa ay madmuumka ahayd ee aanay saxda ahayn waxaase qofku uu dalban karaa imaamada marka uu laa'iqa u yahay ee macnihii qof ka soo baxayo oo ku habboon uu yahay isla markaana ammaanada culus waxa weeyaan si fiican uga soo bixi karaayo rasuulku markuu ku yidhi anta imaamuhum calayhi asalaatu wassalaam waxaa lagu xambaarayaa inuu qoomkiisa qur-aanka ugu yaqaanay waayo sidaa xadiidta kaleba sheegaysa ya umu lqowma aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa tukinaya qofka kitaabka ilaahay ugu yaqaana markaa inuu isagu ugu mudnaa imaamnimada uu qoomkiisa imaamu noqdo qur-aankana ugu yaqaanay baa lagu xambaaraya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa imaamku inuu muraacaad iyo ilaalin ku sameeyo iyo dhowris dadka ku daba tukanaya arrintaasina iyadoo faahfaahsan iyo axaadiidta ku soo aroortay kitaabkaynu ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala watakid muadinan laa ya'khudu calaa adaanihi ajra mu'adin samayso aan adaankiisa ajuuro adduunye ku qaadanahayn oo ajrigii waxaa looga jeedaa ujra dunyawiya waayahay bacdu ahlilcilmi markaa xadiidkan ayay qabsadeen waxaanay markaa tilmaameen inaanay bannaanayn in loo soo kiraysto adaanka qof addima oo laca qaata xadiidkanay deliishadeen xanafiyada barh ka mid ah iyo maalikiyada qaarkood waana sida madhabka xanaabilada caanka ka ah weji ku jira madhabka shaaficina sidaasuu qabaa madhabka shaaficiyada waana sida ibnu xasam aldaahiri uu ku tegey markaa xadiidka ayay qabsadeen bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen halagaba fiicnaada e laakiin arrinkaasi waxa weeyaan dhib ma laha hadday dhacdo qofku inuu yidhaahdo ujro iyo ajuuro ayaan ku addimayaa in la siiyaa way bannaan tahay sidaasoy tahay mar haddii ta'diinku uu yahay qurba cibaado ilaahay loogu dhowaanayo waa markaa ugu yaraan laga fiican yahay ahlulcilmiga qaarkoodna qowl saddexaad bay ku tegeen oo waxay yidhaahdeen haddii la helaayo qof ajuuro la-aan ku addima biduuna shakin isaga ayaa addimaya mu'adin kalena la samaysan maayo haddii laakiin la waayo qof waxa weeyaan ajuuro la-aan aan ku addimahayn oo loo baahdo mid ajuuro ku addima ayaa la samayn karaa sidaana xanafiyada muta'akhiriinta ah iyobaa maro waana siday fatwoodaan wakhtiyada dambe waaya waana qowlka sheekh islaam ibnu taymiya uu doortay calayhi raxmat ullah isku soo duuduuba oo ahlulcilmiga qaarkood waxay ijmaac ku soo rareen mu'adinku isagoo waxa weeyaan markaa ajuuro iyo mushqaayad aan looga dhigayn in wax loo dhiibi karo oo berigii hore baytulmaal baa dee jiri jira baytulmaalka iyo xoolaha loogu talagalay masaalixda muslimiinta in wax laga siin karo gaar ahaan haddii uu u baahan yahay haddaanu u baahnayn iyada dee meesha ma imanayso laakiin hadduu u baahan yahay in laga siin karo oo ibnu qudaama waa ka odhanaya walaa naclamu khilaafan fii jawaazi akhdi risqi cala aladaan in risqi lagu qaato risqiguna waa waxaynu hadda raatibka iyo nidhaahno waxa weeye bannaanida arrinkaasi ay bannaan tahay wax khilaafa kuma ogin buu yidhi waaya wax khilaafa kuma ogin marka calaa kulli xaal mu'adinkii waxa weeye wax waa loo dhiibi karaa gaar ahaan haddii uu yahay qof u baahan oo wax kale oo markaa uu dee ku dhowrsoonaado ama ku kaaftoomo aan haysan arrinta ku saabsan ta'diinkuna waa arrin weyn waa arrin qaali ah waa arrin dadka muslimiinta ahi aanay ka maarmahayn inay cidi ku qumto salaaddii waxa weeye in loo adimo wa can maaliki bni lxuwayrisi radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yidhi qaala lana nabiyu nabigu wuxuu nagu yidhi sala allahu alayhi wasalama waidaa xadarat isalaa salaadu markay timaado falyu'adin lakum axadukum midkiin haydiin adimo alxadiida yakmil ilxadiida xadiidka dhammaystir ama iqra ilxadiida xadiidka akhri alxadiidu haddii la yidhaahdana ama wuxuu noqonayaa mubtade khabarkiisi xadfan yahay ama wuxuu noqonayaa khabar mubtadihiisi xadfan yahay alxadiidi haddii la yidhaahdana wuxuu noqonayaa ilaa akhiri lxadiidi baa la qadaraya akhrajahu waxaa soo saaray asabcatu toddobadaa soo saaray toddobada loo jeedana waa macruufo waynu soo maray saxaabiga xadiidka wariye waa abu sulaymaan malik ibnu lxuwayris alleythi radia allahu canhu wa ardaah isag iyo markaa rag kaloo ay wada socdaan baa rasuulka u yimi isagoo rasuulku u diyaar garoobaya duulaankii xaggaa iyo tabuuk loo qaaday labaataneeye markay la joogeen ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu arkay inay u hiloobeen eheladoodii iyo reerahoodii dabadeetana xadiidku wuu dheeraa dardaaran buu faray waxaa ka mid ahaa intan markay salaadu timaaddo midkiin haydiin addimo xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa masale aynu hore u soo maray oo ku saabsanayd adaanka iyo iqaamaduba inay yihiin fardulkifaaya jamaacadiina looga baahan yahay markaa tukanaysa ama ha nagaadaan ama musaafiriin ha ahaadaan weliba xadiidkani gaar ahaan aladaanu cinda safar ayuu daliil u yahay waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay inaan adaanka laga horraysiin karin wakhtiga salaada wakhtiga salaadu markuu soo gala ayuunbaa loo addimayaa amaa adaanka hore ee salaada subax labada adaan ee la addimo ka hore dee iyadoo habeena la addimo kaa markaa salaada loo addimi maayo ee ka salaadu waa ka dambe ee la addimo marka waagu beriyo waxaa kaloo ahlulcilmigu ay idhaahdeen waxaa xadiidka laga qaadan karaa masale muhiim ah masaladaasi oo ah hadday salaadiibaa soo gashay waxaad doonaysaa inaad dib u yaro dhigto oo tusaale ahaan musaafir baa tahay oo waad yar soconaysaa ama duhurkiibaa markaa ibraadaad yar samaynaysaa dib baad u yaro dhigaysaa ma markaad doonaysa inaad tukataad adaankii la imanaysaa mise markay salaadu saa u soo gasho maye markaad doonaysa inaad salaada la timaado ayaad adaankii ku dhufanaysaa waaya qaala wuxuu yihi wacan jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ku yidhi libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi idaa adanta markaaad adimaysa fatarasal kaadso oo waxa weeye adaanka qun yar oo tartiili wa idaa aqamta marka aad aqiimaysana faxdur dadaji weeye oo tarasulka waxaa la yidhaahdaa tamahulu wa ta'ani in wax loo kaadiyaa la ydhaahdaayoo laqun yaro faxdurna waa bidami daal min xadara yaxduru min baabi qatala yaqtulu xadara rajulu liqaamatana waxaa looga jeedaa asraca bikalimaatiha kelmadaheeda ayuu dedejiyey baa looga jeedaa wa idaa aqamta faxdur wajcal waxaad ka yeeshaa bayna adaanika adaankaaga dhexdiisa iyo wa iqaamatika aqiimkaaga dhexdiisa qadara maa intii qadarkeeda yafruqu uu dhammaynaayo ama uu ka faaruqayo alaakilu ka wax cunayaa min aklihi cunistiisa kaa wax cabayaana cabistiisa uu maaragtay ka faaruqayo ka xaajo gudanaya xaajo gudashadiisa uu ka faaruqayo wahaakada waayahay alxadiida xadiidka dhammaystir rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wadacaafahu waanu daciifiyey xadiidkan haddii aynu eegno sanadkiisa waa daciifun jidda waxaana ku jira ninka la ydhaahdo cabdilmuncim ibnu nucaym alaswaari albasri saaxibu siqa ninkaasi waxa weeye waa nin daciif ah weliba shadiidu dacfi ah oo abu xaatim iyo bukhaariba munkarulxadiid bay idhahdeen alimaamu lbukhaarina hadduu munkarulxadiid ninka u isticmaalo uu jarxinaayo yani waxa weeye waa jarxi shadiida weeyi wa qaala anasaa'iyu laysa bihiqa nasaa-ina wuxuu yihi hiqa maaha ninkaas ibnu xibbaanna waa ka hadlay wahaakada marka ninkani waa nin matruuk ah marka lasoo ururiyo sida xaafi taqriibka ku yidhi waxaa kaloo sanadkiisa ku jira yaxya bnu muslim oo cabdilmuncimkaa sheekhiisa ah yaxya albakaal la odhan jiray isaguna waxa weeye waa daciif weliba waa shadiidu dacfi sidaa awgeed xadiidku waa xadiis daciifa weeyi ha yeeshee waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnaha guud ee uu tilmaamayo waa macno saxa oo adaanka ujeeddada looga jeedaa waa in dadka loogu yeedho isla markaana la ogeysiiye in waktigii salaadu soo galay sidaa awgeed ba waa in kelimaadka adaanka la tartiiliyo oo loo kaadiyo si fiican oo aan deg deg ahayn waxa weeye loola yimaado si ay dadku u maqlaan una soo ururaan iqaamada iyada waxa loogu talagalay dadka dee jooga ee markaa jamacii soo xaadiray ayaa loogu sheegayaa salaaddii in la gelayo ay taagan tahay marka iyada waa la yska dadejinayaa waaya taasi waa taa arrinta kale waxa ay tahay wajcal bayna adaanika wa iqaamatika qadra maa yafruqu alaakilu min aklihi xadiidka qadarkiisaa dambe alimaamu alalbaaniyu wuu quweeyaa xasanu ligayrihi buu ku tilmaamaa weliba markaa wuxuu tilmaamaa in saxaabo kalena uu ka soo arooray marka adigu calaa kulli xaal xasanu ligayrihi buu ku sheegaa qadarkaa dambe waa tahay haddii xataa la idhaahdo waa daciif oo maaragtay la xujaysan maayo oo darajatulixtijaaj gaadhi maayo qudheeda masalada ku saabsan in adimaadda iyo qiimista loo dhaxaysiiyo waxoogay wakhti yar oo laba ragcadood la tukan karo ama qofkii soo diyaargaroobi karo waa mid saxa weeye sidaa awgeed baa dee adaankii loo sharci gareeyey oo adaankii ujeeddadu waa in dadkii la ogeysiiyey inay wakhtigii salaadu taagan yahay markaa intay soo yar ururayaan in loo yar kaadiyo weeye alimaamu albukhaariyuna wuxuu u baabaystay saxiixiisa masalada kan bayna aladaani waaliqaama adaankiiyo iqaamada imisaa inteen leeg ba udhaxaynaysa markaasuu soo arooriyey xadiidkii cabdilaahi ibnu muqafal radia allahu canhu bayna kulli adaanayni salaa laba adaanoo kaste salaad baa udhaxaysa waaya salaadda waxa weeye salaadaha kale had iyo jeer waxbaa loo yar dhexaysiiyaa laakiinba salaada maqrib ka waran dad badani waxay sameeyaan salaada maqrib in la dedejiyo oo marka sidaa loo eedaamo aqiimkana la dabageliyo iyagoo laga yaabo qaarkood inay maaragtay ku kalifaysa taa inay qabaan wakhtiga maqribku inuu yar yahay si kastaba ha ahaatee macal maqribka adaankiiyo aqiimka laysku daba xidhi maayo waxaana taa ina tusinaya waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalama layskuma daba xidhi jirin bale marka la adimo salaada maqrib waa kuwii saxaabadu markaa u baratabi jiray tiirarka iyagoo sutro ka dhiganaya isla markaana sunnaysanaya maqribka hortii in la tukadana rasuulku wuu sheegay sala allahu calayhi wasalam salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib kolkaasuu markii dambe yidhi liman shaa waay marka adigu calaa kulli xaal intaa loo yar dhexaysiiyaa waa mid saxa weeye qaala wuxuu yihi walahu waxaa kaloo u sugnaaday tirmidi oo can abi hurayrata uu ka wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yihi laa yu'adinu ma adimaayo ilaa mutawadi'un mid weyse qaba maahaane wadacafahu waana u daciifiyey tirmidi aydan noqode aadaya ido aydan weeyi lagu noqo iyo kana waa daciifiyey waayahay sababta markaa xadiidka sanadkiisu waa daciif weeye waa daciifun jidda sidaa uu u daciifiyey tirmidiba kayrkii oo ahlulcilmiga kale ahina u daciifiyey sababta waxa weeye sababu dacfigiisa haddaynu u soo noqonnona waxaa ku sugan dhowr cilo waata koobaadan in la ydhaha yaxyaa mucaawiya ibnu yaxya asadafi oo daciifa sanadkiisa ku jira waxaa kaloo ku sugan cilo labaad oo ah zuhri ba abi hurayre ka warinaya zuhri moxamed ibnu shahaab azuhri ayaa saxaabiga abi hurayre ka warinaya zuhrina abi hurayre waxba kama maqan fa fiihi inqiaac kala go iyo inqiaac baa markaa ku sugan waa ta kale eh sanadka xadiidka waxaa ku jira alwaliid ibnu muslim alwaliid ibnu muslimna markaa mudalis buu ahaa weliba tadliisu taswiyaha ayuu caan ku ahaa waqad cancanahu waanu cancaneeyey waa tahay ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen marfuuc baa loo wariyey mawquufna waa loo wariyey oo waxa loo wariyey markaa isagoo mawquuf ku abi hurayra marka uu mawquufka yahay baanu dhadhow yahay labada oo almawquufu asaxu ase ahaatee mawquufka qudhiisu saxiix ma aha oo cilada inqiaaca ayaa ku sugan marka haada alxadiid laa yasixu marfuucan walaa mawquufa marfuucnimo iyo mawquufnimo oo saxaabiga uu ku dul taagan yahay midnaba ku asixi maayo haddaynu u soo noqonno masalada uu sheegayo mashruuciyat lwuduu liladaan masaladaa bal hadda ka waran mar haddii xadiidku daciif yahay xukun laga qaadan maayo haye wax kale ma ku soo arooray waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen mar haddii xadiidkani daciif yahay xadiid kale oo adaanka ama adimidda u shardiyayo qofku inuu weyse qabo saxiixana lama hayo sidaa awgeed baa qofku isagoon tahaaro qabin hadduu iska adimuu ku dhufto waa asaxayaa dhibna ma laha ha yeeshe eh waa laga fiican yahay oo waxa weeye waa makruuh oo waxa mustaxab ahoo fiican qofku intaanu adimin inuu weyse qaato oo isagoo weyse qabo uu adaanka ku dhufto sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye alfaadan ta'diinku waa min dikri illaahi subxaanah dikriga ilaahay bay ka mid tahay allahu akbar tan iyo laa ilaaha ila allaahudan iyo ashhadu an laa ilaaha ila allah iyo waa dikrigii ilaahay iyo tawxiidkiisii iyo ammaantii la ammaanayo weeye rasuulkeennana waxaa ka asaxay inuu yihi sala allahu calayhi wasalama inii karihtu an adkura allaha caza wajalla ilaa calaa tuhrin aw calaa tahaara waxaan karaahsaday inaan ilaahay ku xuso tahaaro la-aan anigoon daahir ahayn oon tahaaro qabin markii rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu ninku soo maray uu salaamay ee salaantii aanu ka celinin ayuu sidaa ugu cudurdaartay waayahay markaa xadiidkaas aynu sheegnay ee almuhaajir ibnu qunfud uu rasuulka ka wariyey ayaa asaxu maa yuxtaju bihi calaa sharciyati tahaarati liladaan sida imaamu nawowiba uu yidhi waa waxa ugu saxiixsan ee loo qabsan karo adaanka inay fiican tahay in loo weyse qaato waayahay waa ta kale eh mu-adinku haddii aanu markaa weyse qabin waxay dantu ku qabsan kartaa ama u baahan karaa inuu masaajid ka baxo si uu usoo weysaysto taasina waxay keeni kartaa inuu waxa weeye aqiimkii iyo salaadii iyo dee ilaalintii waktiga ka yar dib dhaco ama ka habsaamo adigu calaa kulli xaal sidaasaa fiican walahu ay walitirmidiyi tirmidi waxa u sugnaaday oo can ziyaad ibni alxaarisi uu ka wariyey radia allahu canhu ee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waman adana qofka adimaa fa huwa isaga ayaa yuqiimu aqiimaaya wadacafahu kana wuu daciifiya ayda noqode waay xadiidkanna waxaa warinaya ziyaad ibnu alxaaris asudai asudaa asudaa'i nisba ilaa sudaa sudaa baa loo nisbeeyey sudaadaasina qabiilatun filyaman bay ahayd qabiilo yaman degi jirtay waay xadiidka markaa haddii aynu u soo noqonno ee takhriijkiisa xadiidku waa daciif sida alimaamu tirmidiyuba uu tilmaamay waaya xadiidku daciif weeye cilladiisuna waxa ay tahay ku sugani ninkii la odhan jira cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriqi ayaa ku jira ninkaasina waxa weeyaan waa nin markaa daciifa waay sida ahlulxadiidka markaa badidoodu ay qabaan ee saxiixa ah dariiq kale oo waxa weeye xadiidku uu ka soo aroorayna lama hayo waayahay marka xadiidku masaladu inoo sheegayo ee qofka addimaa inuu isaguna aqiim isla markaana aqiimayo waa sida fiican un laakiin waajib maaha waliabi daawuud abi daawuud ayuu u sugnaaday fii xadiidi cabdilaahi bni zaydin isagoo ku sugan annahu qaala inuu yihi saxaabigaasi ana aniga ayaa ra'aytuhu ku riyooday yacnii wuxuu u jeedaa aladaana adaanka wa ana aniguna kuntu waxaan ahaa uriiduhu mid raba anigaa doonaayey inaan markaa waxa weeye adimo oo markii uu ku riyooday ayaa rasuulka ayuu u yimi uga warramay sala allahu calayhi wasalam faqaala alqihi calaa bilaal wuxuu hi oradoo bilaal kelimaadkaa u sheegoo markaa kelimaadkaa u laqin bilaal markaasuu u sheego kolkaasuu sidan yidhi qaala wuxuu dabeete rasuulku yidhi fa aqim anta adiguna haddaba aqiim mar hadduu bilaal adimay adna aqiim wa fiihi dacfun aydan isagana noqode dacfi baa ku sugan waaba daciifun jiddan waxaa isagana ku jira moxamed ibnu camar alwaaqifi abu sahl albasri waa shadiidu dacfi weeye magacowga sheekhiisana waa la ysku khilaafay waa majhuul marka calaa kulli xaal xadiidkan dambana waa daciif labada xadiidka hore wuxuu sheegayaa qofkii adimay inuu aqiimayo kan dambena wuxuu sheegayaa mar in nina adimay nina aqiimay soo maaha labada xadiidba ma sugna mar haddii labada xadiid midnaba aan u sugnayn masalada ka waran ahlulcilmigu waxay idhaahdeen waxba dhib ma laha inuu qofna adimo mid kalena aqiimo wax dhibi kuma sugna waayo waa kale laba cibaado ta'diinka iyo iqaamadu waa kale laba cibaado labadii cibaado inuu midba qofku tuu la yimaado waxba dhibaato ma leh wax diidayaana ma soo aroori hase yeeshe eh waxa fiican qofkii adimay inuu aqiimo ayaa fiican taasna waxa u daliila waxay ahayd caadadii bilaal radia allahu canhu wa ardaah oo isagaa waxa weeye wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagaa ayaa adimi jiray inta badan isla markaana isagaa aqiimi jiray isagaa ayaa aqiimi jiray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam arrintaa waa u taqriiriyey oo dee sidaasi ayuu markaa u daayey waay lamana soo rarin inuu isaguna adimi jiray cid kalena ay aqiimi jirtay wax markaa ku asaxay ma jiro sidaa aynu ishaaray sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu leeyihiin way fiican tahay inuu qofkii maaragtay adima aqiimo laakiin mid shardi ah oo aan la dhaafi karin ma aha wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi almu'adinu mu'adinku amlaku isaga ayaa u hanasho badan biladaani adaanka walimaamu imaamkuna amlaku isagaa u halasho badan biliqaamati iqaamada rawaahu ibnu cadiy ibnu cadi baa wariyey wa dacafahu waanu daciifiyey walilbayhaqiyi bayhaqi buu u sugnaaday naxwuhu xadiidkaas oo kale can caliyin cali xaaluu ka warinayo min qowlihi hadalkiisa iyadoo ah hadalka macni cali min qowlihi min qowli caliyin hadalka cali isagoo ah oo xadiidkaa hore la mid ah ayuu bayhaqina wariyey waay xadiidkan hore haddaynu soo qabannay abi hurayra xadiidkani xadiis daciifa weeye sidaa ibnu cadi imaamkii weynaa la odhan jiray u daciifiyey baa keyrkii ahlulcilmiga ahina u dawciifiyey ahlulcilmiga mucaasiriinta ah ee daciifiyeyna waxaa ka mid ah alimaamu alalbani sababu dacfigiisuna waxa ay tahay lianna sanadkiisa waxa ku jira ninkaasi la ydhaahdo shariik alqaadi shariik alqaadi shariik alqaadina waxa weeye dacfi baa ku sugnaa ciladaasaan ibnu cadi ku daciifiyey sidoo kale ninkaa warinaya yaxya bnu isxaaq la ydhaahdo waa lagu khilaafay oo ruwaadda kale oo dhami lafdiga xadiidka si kale ayay shariik uga wariyeen waayahay oo sidaa kale uga wariyeen waa maxay waxa weeye almu'adinu alimaamu daaminun wاlmu'adinu mu'tamanun allahuma arshid ila'immata waqfir lilmu'adiniin waa tahay marka calaa kulli xaal xadiidka sidaasaa ibnu cadi wuxuu yidhi lafdigan shariikun baa laga wariyey buu yihi oo yaxya bnu isxaaq baa ka wariyey laakiin lafdiga acmash lagaga wariyey waa kaa aynu akrinay lafdigaa kale alimaamu daaminun isku soo duuduba markaa xadiisku waa daciif waayo hadalkaa cali ee bayhaqi wariyeyna waxaabuu la mid yahay uun xadiidkan marfuucaahun baabuu la mid yahay oo lafdigiisu waxa weeye almu'adinu amlaku biladaani walimaamu amlaku biliqaama sidaa awgeed baa inuu miluhu yidhaa bay ahayd xaafidku walilbayhaqiyi naxwuhu halkuu ka yidhi miluhu inuu yidhaa bay ahayd waayo waa isku mid labada lafdi waa isku mid waay hadalkan waxa weeye calina sanadkiisu waa qawi weeye waaba saxiix oo bayhaqi iyo markaa ayaa wariyey sanadkiisu waa saxiix xadiidka haddaba waa daciif laakiin macnaha uu tilmaamayo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa macno saxa oo marka la adimaya adaanka lagu dhufanaayo arrintaa waxa dee ilaalinaya oo ku xaqle mu'adinkii waktigii buu ilaalinaya markuu arkay inuu soo galay ayuu adaanka ku dhufanaya imaamku markaa amaha la joogaa u fasaxamayaan u fasixi arrintaa isagaa ku shaqale mu'adinku laakiin marka salaada la gelaayo haddii gaar ahaan dee imaamku uu joogo anu meel ku maqnayn imaamka ayaa salaada goorta la gelaya iyo jamicii inuu soo ururay oo salaada in la tujiye ay tahay iyo in la isla yaro sugo inay tahay iyo arrinta ku saabsan salaad iyo gelisteeda iyo goorta loo aqiimayo waxa markaa waxa weeyaan ku xaq leh oo ka warhaynaya imaamka dadka tujinaya arrintaasina waxayna tusaaya bay ahlulcilmigu yidhahdeen ficilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo isagaa bilaal amri jiray iqaamada bilaalla marka wakhtigu soo galo isagoon rasuulka u iman ama ogeysiin isagaa ku dhufan jiray aadaanka sidaa awgeed baa jaabir ibnu samura wuxuu wariyey radia allahu canhu kaana bilaalu yu'adinu ida daxadat yacni ashamsu falaa yuqiimu xataa yakhruja anabiyu sala allahu calayhi wasalama faida kharaja aqaama asalaata xiina yaraah xadiidka muslimku warinaayo bilaal baa adimi jiray buu ihi saxaabigaa jaabir ibnu samura markaa cadceedu iilato ee halkan samada markaa dhakadeeda ka dhaqaaqdo mana aqiimi jirin ilaa rasuulku soo baxo marka rasuulku soo baxo ayuu waxa weeyaan aqiimi jiray waaya masale labaadoo halkan lagaga hadlaa waxa ay ku saabsan tahay marka aqiimka lagu dhufto goorma horta salaada loo kacaya ya waa aragteen oo dadka qaarkood waxay u kacaan markaba way iska kacaan qaar waabay iska sii taagan yihin qaar marka waxoogay la yaro waday kacaan qaar marka la dhammeeyay kacaan waxay ahlucilmigu yidhaahdaan barh ka midi qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa marka la maraya la kacaya laakiin alimaamu alalbaaniyu taa wuxuu ku qaydaa waxa waktigaa la kacayaa marka imaamku uu xaadirka yahay ou joogo soo ma aragtid mar hadduu imaamkii xaadir yahay aqiimkiina qad qaamat isalaa la gaadhsiiyo waa laga boodaya wey oo inuu imaamku markaa joogana waxa u daliila xadiidkii kale idaa uqiimat salaatu falaa taquumu xataa tarawni idaa uqiimat salaatu falaa taquumu xataa tarawni xadiidkii saxiixa waay alimaamu malik waxaa laga wariyey isaga inuu yidhi markaa wakti gaar ah oo dadku ay salaada u kacayaan marka la aqiimayo maan maqal wax maaragtay lagu xadidayo dadkuna wuxuu yihi dee way kala duwan yihiin oo qof markaa iska fudud oo markaba boodi karaya iyo qof culus iyo dadku dee way kala duduwan yihiin marka mar haddii salaada aqiimka la gudagalo qof waliba xasab alistidaaca siduu u kici karayo iyo si u diyaargaroobi karayo salaada ha ugu kaco ha ugu diyaargarooba buu yidhi qaala wuxuu yihi wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa yuraddu lama celiyo adducaau ducada bayna aladaani waaliqaama adaankiiyo iqaamada dhexdooda ducada lama celiyo rawaahu waxa wariya annasaa'iyu nasaa-i baa wariyey wa saxaxahu waxa saxiixiyey ibnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey xadiidku markaa waa xadiis saxiixa ibnu khusaymiya keyrkiiba way saxiixiyeen ee riwaayad kale oo markaa ibnu khusayma warinayana waxa ku soo arooray fadacuu ziyaadada caynkaasa ducaysta wakhtiga ah waxaana xadiidka laga qaadanayaa waktigaa u dhaxaysa adaankiiyo iqaamadu inuu yahay wakti ducada la aqbalo sidaa awgeed baa qofka mu'minka ahi waa inuu waktigaa ducada aada iyo aada ugu dadaalo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryo isagoo weydiisanaya khayrka adduunyiya ka aakhiraba waktigaa haddii qofka ay ku beegantay inuu salaad galo ama uu tukanayo oo uu sujuudana sujuuduna waxay ka mid tahay meelaha salaa lagu aqbalo ducada wa aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun faijtahiduu fiihi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum marka iyadoo waktiguu yahay waktigii labada adaan u dhaxeeyey isla markaana uu sujuudsan yahay sidaasi hadday qofka isugu beegantana waxa isugu beegmayo maxay laba haddii aa laba kuu ronya arrinoo ducada lagu aqbalo waxaa haddaba baraarujin mudan waxaa had iyo jeer arrintaa helaya dadkan soo dhaqsada ee waktiga waxa weeye la adimayo masaajidka jooga ee soo dhaqsada dadkaasaa waxa weeye khayrkaa helaya khayrar badan oo kalaba dadkaasaa helaya ducaduna sideedaba waa in aada iyo aada loogu dadaalo qofku ilaahay uu baryo waxaanaad ogaataa haddii ilaahay uu ku waafajiyo baryadiisa inaad barido ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalayaa qofkii barya waayo ilaahay baa taa ballan qaaday udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaa laa yuraddu ducaana macnaha laga wadaa waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen macni waa la aqbalayaa waa la ajiibayaa weeye ha waa la aqbalayaa oo waa la ajiibaya wa can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu rabbi raalliha ka noqday ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qaala axadka yidhaahda xiina yasmacu nidaa'a aadaanka markuu maqlayo markuu aadaanka maqlayo annidaa'a waxaa looga jeedaa aladaan laamtuna waa lilcahdi dihni weeye annidaa ku jirtaa marka daahirka lafdigu wuxuu noqonayaa wallahu aclam adaankii marka uu dhammeeyo muaadinku in la odhanayo ducadan man qaala axadka yidhaahda xiina yasmacu nidaaa nidaa oo kaamil kaamil ah yani adaankoo dhammaystiran marka uu maqlo allaahuma allahayow rabba haadihi dacwati taama allaahumma haddii allaba kuu roon yahay asalkeedu wuxuu ahaa yaa allaahu markaa yaadii inta laga jaray ayaa miimtaa la raaciyey sidaasay allaahuma ku noqoto allaahuma allahayow rabba haadihi dacwati attaama ee yaa rabba haadihi dacwati taamati baaqan dhammayska tiran ee taamada ah ka u saaxiibka ahow allaha u saaxiibka ahow rabbu haddii la akhriyana wuxuu iska noqonayaa khabar mubtadihiisu u xadfan yahay ay anta rabbu haadihi dacwati taama waay allaha markaa dacwaddan dhammayska tiran haddii allaba kuu roonyo u saaxiibka ah ee isagu iskalahow oo dacwaddana waxaa looga jeedaa haddii allaba kuu roon yahay alfaadda adaanka ayaa looga jeedaa dacwa baaqa alfaaddii adaankana waxaa ka mid ah tawxiidkii baa ka mid ah iyo shahaadadii risaaladii oo rasuulka loo qirayaa ka mid ah ilaahay oo la weynaynayaa ka mid ah dadka oo salaada iyo cibaadada loogu yeedhayaa ka mid ah yudcaa biha ilaa cibaadati اllahi tacaala xaya cala asalaa xaya cala alfalaax sidaa awgeed baa waa baaq dhammaystiran oo aada iyo aada u qiimo badan weeye sidaasaa taama loogu sifeeyey tamaamkeeda iyo dhammaystirnaanteeda waxyaabahayna tusaayo waxaa ka mid ah baaqan shaydaanku uu ka fakadaa moogta mar alla marka adaanka lagu dhufto ayuu waxa weeye sidaa usi isu sii daynaya isagoo neef isku harqinaya waayo wasalaati alqaa'imati iyo salaadan taagan ee allaha markaa u saaxiibka ahow ee salaadan loo tukanayo aati waxaad siisaa muxameda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama alwasiilata wasiilada ilaahay ou sii wasiiladuna asal ahaan waxa weeye asalka waxaa la ydhaha wasiilada maa yutaqarabu bihi ila alkhayr waxa shay kale loogu dhowaadaa la ydhaahdaa wasiilada rasuulka loogu ducaynayana hadda waxaa looga jeedaa darajo jannada ku taala mansilatun fi ljanna sidaa xadiidka soo socda aynu ku arki doono waaye oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama mooye cid kale aanay gaadhahayn wasiilana waxaa loo yidhi darajadaasi liannaha aqrabu darajaati ilaa carshi araxmaan carshiga ilaahay darajooyinka ta ugu dhoweeyey wa hiya aqrabu darajaati ila allahi tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala ee darajaadka ta ugu dhoweeye waalfadiilata ta fadliga badanna ilaahay ou sii fadiiladuna iyaduna waxa weeye waa martabad zaa'ida weeye iyo sharfis ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu sharfay wabcadhu ilaahay ou soo saar maqaaman ay fii maqaamin meel la joogsado oo maxmuudan waxa weeye lagu mahadiyo alladii kaasoo wacadtahu aada u ballanqaaday ee ilaahay yidhi casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaamulmaxmuudkaasina waa shafaacat lcudmaa shafaacada weynida badan weeye waaya qofka markaa kolka uu mu'adinka maqlo sidaa yidhaahda xallat lahu waayo waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay way ku degtaa xallat lahu ay xallat calayhi waxa ku degta shafaacatii shafaacadayda oo uu helaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame shafaacadayda ayuu helayaa weeye akhrajahu waxaa soo saaray alarbacatu afarta ayaa soo saaray afartaasina waa afartii asxaabu sunanka weeyi xadiidkan markaa ee nusakha buluuqu iskuma waafaqsana buluuqulmaraamka nusakhiisa qaar baa qoraya qaarna ma qorayaan ma qorayaan qaarna way qorayaan waayahay waxaana ahlulcilmiga qaarkood tilmaamayaan oo xadiidka taxqiijiyey wallahu aclam inay u egtay xadiidku inaanu markaa sheekhu buluuqa gelin ya sababtuna waxa weeye xadiidka bukhaari baaba wariyey umana tiirin alxaafid ibnu xajar afarta sunanta ayuu u tiiriyey marka bukhaarina wuu wariyey dee akhrajahu lbukhaari buu markaa iska odhan lahaa ama iyagana wuu raacin lahaa laakiin ka tegistaa bukhaari laga tegey ama dee waxa weeye waa wahmi ilan basharku wuu qaldami karaaye ama waxa weeye xadiidka buluuqa sheekhu ma gelin ee culimada kalea ku dartay si kastaba ahaatee xadiidkani halkan khatimaadda baabul-adaan waliqaama aada iyo aada buu munaasib ugu yahay waayo wuxuu tilmaamayaa ducada la akhrisanayo adaanka marka la dhammeeyo iyo weliba ducadan in la akhristaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay oo qofka haddii allaba kuu roonyo ducada akhristaa shafaacada rasuulkuu helaya xallat lahu shafaacati xalladaasi tii xalaalnimada faa'iidaynaysay maaha waayahay ee xallaya xillu ahayd ma aha waaye ee waxa weeye macnuhu wuu dhacayaa xalla yaxillu wayaxullu bilkasri waadami idaa nazal marka uu soo dego markaa lahu laamtuna waxay noqonaysaa macnaa calaa markaa xallat lahu waxaa u soo degtay shafaacati ama macnuhu waxa weeye xallat lahu ay wajabat lahu waxasalat wastaxaqa shafaaca shafaacadayda ayaa u waajibta oo u xasisho oo u mutaystaa shafaacadaasina shafaacatu lcudmaa ma aha waayo ashafaacatu lcudmaa dadka oo dhammi way wadaagayaan oo rasuulku sala allahu alayhi wasalam jamiicu lkhalaa'iq ama jamiicu bani aadam buu u shafaaco qaadaya ha yeeshee shafaacadan qofkani uu helaya waa shafaacooyinkii kale ama ha ahaata isagoo naarta gala in loo shafaaco qaado oo laga soo saaro ama ha ahaata isagoo naarta mutaysto in loo shafaaco qaado oo laga baajiyo naarta ama ha ahaado isagoo naarba gelina jannada galay in loo shafaaco qaado in darajaadkiisa kor loo qaado almuhim shafaacaadkaa kale weeye waa tahay taasi waa taa masalada kaleynu baraarujinaynaa waxa weeye ducadan dad fara badani waxay raaciyaan waxyaabay raacraaciyaan waxaad maqlaysaa iyagoo le allaahuma rabba xaqa haadihi dacwati taama soo maaha xaqdaasi lama socoto may soo aroorin haddaad raacin jirtay ka jar haddii kalena ood aragta mid ku darayana ha kaga dayanoo haysodhan waa wax sugan ka jar laba qaar waxay raaciyaan aati muxammadan aati sayidanaa muxammadan bay idhaahdaan oo sayidanaa bay raaciyaan taasina ma sugnaanin bal imaamulalbani waa ka sheegay lafdigaa sayid siiqooyinka rasuulka loogu saliyo sala allahu alayhi wasalam inaanu ku sugnaanin oonu ku asixinba waay waxaa kaloo dadka qaar ay raaciyaan waa darajat arafiica qaarna waa darajat alcaaliyata arafiica darajada waxa weeye sarraysa ee rafiicada ah ya taasina ma sugna ibnu sunni baa waxa weeye camaluleyli camalulyowmi waleyl ku wariyey laakiin waa mudraja xadiidka waxa weeye kumay soo aroorine waa mudraja oo dadka wax qora qaarkoodunbaa dhex geliyey ziyaado kalaa jirta oo innaka laa tukhlifu lmiicaad iyaduna odhanayso xagga dambe had iyo jeer dadka qaar ay raaciyaan wabcadu maqaama maxmuudan iladii wacadtah inaka laa tukhlifu lmiicaad inaka laa tukhlifu lmiicaadaasina iyaduna may asixin waa ziyaado shaadaa lagu tilmaamay waayahay marka ziyaadooyinka noocaasana waa la yska ilaalinaya wabcadhu maqaama maxmuuda maqaaman taa waxa fiican in la yidhaahdo waa darfu makaannima ayaa lagu nasbiyey wabcadhu ilaahay ou soo saar maqaaman meel la istaago oo maxmuudan lagu mahadinayo oo jamiicu alawaliina waalaakhiriina ay ku mahadinayaan rasuulka sala allahu alayhi wasalam waay si kalena markaa waa loo markaa siyaabo kalena waa loo laqbayn karaa waxaynu markaa baraarujinaynaa hadda innaga waxaa inoo taalla maqaamka iyo maxmuudkuba iyagoo ah nakirataan wabcadhu maqaaman maxmuuda laakiin ibnu khusayme iyo markaa waxaa ku soo aroortay iyadoo la tacriifinayo wabcadhu lmaqaama almaxmuuda oo aan lagu tacriifiyey ibnulqayimna wuxuu idhaahdaa lafdigaa la nakiraynayaa fiican waayo qur-aanku waafaqsan yahay ruwaadda intooda beri intooda badanina waa lafdigay soo warisay macno tacdiim iyo weynayn baana ku jira haddii allaba kuu roon yahay alfaada qur-aankana rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ilaalin jiray arrimahaas iyo markaa kuwo kale dartood ayaa waxa fiican in la nakireeyo waaye waxaynu isa baraarujinaynaa mu'aadinku markuu aadimaya aad ka daba tidhaahdo adaanka intaana ducadan akhriin inaad rasuulka ku sallido sala allahu calayhi wasalam weeye oo salliga rasuulka ka horeeya markaad rasuulka ku sallido ayaa dabadeeta ducadanna akhriyaysa waxaana u daliilo xadiidkii cabdillaahi bni camar bni alcaas radia allahu canhuma ee muslimku saxiixiisa ku wariyey idaa samictum lmu'adina faquluu midla ma yaquul uma saluu calaya faina man sallaa calaya salaata sala allahu calayhi biha cashra uma saluu llaha liya alwasiila fainaha manzilaة fi اljanna laa tanbagii licabdi min cibaadi اllah laa tanbagii ila licabdi min cibaadi اllah waarjuu an akuna ana huwa faman sa'ala liya alwasiilata xallat lahu الshafaaca marka xadiidkani muxuu deliil u yahay salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu salliyayo ayaa ducadan ka horeynayaa waa yahay marka waa cibaadaad badan iyo khayrar iswada daba jooga mu-aadinkii baad ka daba tidhi alfaadii adaanka dana rasuulkaad ku salliday haddana ducadaasaad la timi dana radiitu billaahi rabban ayaad waxa weeyaan markaa akhriday haddana ilaahay baad baridoo wixii aad doonto ayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisatay baabu shuruudi salaa halkaa aynu u dayno wasubxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online